Magaalada Garowe ayaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusayay in ka badan laba boqol iyo konton arday oo ka qalin jebisay jaamacadda Frontier. Munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka jaamacadda, waalidiin, macalimiin, odayaal iyo bahda waxbarashada. Guddoomiyaha jaamacadda Frontier ee magaalada Garowe, Doctor Abuukar Yuusuf Xaaji ayaa ka warbixiyey munaasabadda.
maalin taariikhi ah farxad mudan nolosha bini aadamka waxay ka kooban tahay maxataad ama stations ka kooban tahay waxaan soo marnay dugsi hoose dugsi sare jaamacad hadda waxaan u soconaa inaan noqono xirfadlayaalaan u soconaa haddana imanka aan joogno waxaa ka qalinjibinaayo dufcadda sagaalaad markii guud ahaan jaamacadda la eego kambaskan waa dufcadda labaad laakiin annaga waxay leeyihiin dufcadda sagaalaad ardada ka qalinjibinaysa maanta jaamacadda waxay leedahay kuliyada badanay leedahay kuliyadahaas waxay ku qoran yihiin warbixin badansi ku qoran yihiin waxaa ka mid ah caafimaadkii oo dhowr qeyb ah dhakhtarnimadii caafimaadkii health science-ka ahaa midka ilkaha dentistryga waxaa ka mid ahaa geologyga jaamacadda frontier burburg kadib waa jaamacadda koowaad furtay kuliyad geologyga furtay dad badan aa ka qalin jibiyey qaarkood hadda agaasimaal wasaaradka ah ka qalin jibiyey waxaa ka mid ah kuliyadda computer science kuliyad maamulka dhaqaalaha beeraha kheyraad tabiiciga ah waxaa ka mid ah shareeca educationa ka mid ah iyo doctor cabdala kuliyadda uu sheegay kuliyadda u gaarka ah jaamacadda ee security criminology and human rights qaar ka mid ah masharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey jaamacadda frontier faraceeda magaalada garowe run ahaantii caawa waa habeen farxaddiisa wata waa habeen weyn oo ka mida habeenada ay sugaysa jaamacadda frontier iyo ardada ka qalin jebinaya maantay maadaama frontier ay u tahay focal comboska garowe waa qalin jebiyayaashii labaad waalidiinta intaa kusoo tiriya tacbeelay jundiga badanne halkan ku bixiyeen aad iyo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa abaalkiina ilaahay baa gudi karaan leeyahay run ahaantii waxaan leeyahay howlkama daalooyin hodadii waa halkeedii jaamacadda hal baan leeyahay waxaa la yidhi wiil baa wuxuu yidhi aabe maanta saan u dagaalamayay ma arkaysa wuxuu yidhi aabe waa intaasoo intaad ninka waranka kasoo bixisaa ku celisaa waran kala sii dhawaata waxbarashada maanta aad halkaas soo gaarsiisaan waan kaga mahad celinaya laakiin waa intaasoo aad kaga sii dhawaataan juhdiga iyo dadaalkana aada noo sii loo jibaartaan insha allah haddii ilaahayno aad baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qaybgalo maalintan weyn oo ay ku qalinjibinayaan ardaydan quruxda badan oo muddada lasoo waxbarayay xirfadaha kala duwan ee jaamacadda frontier inaanu waqtigeenna la qaadano oo la faraxno ardaydan quruxda badan oo qalin jibinaysa waxbarashadu waa wax qof wax ka bedela noloshiisa oo ay wax soo kordhiso sida wax laydiin soo baray waxaa laydinka doonayaa wixii laydin soo baray inaydi ka muuqato dufcadan waa dufcadii labaad ee ka aflaxda jaamacadda frontier ee magaalada garowe tan iyo markii la aasaasay